dareenka dadka reer gaarisa ee dhibaatadii ka soo gaartay howlgalkii milatariga
cabshira maxamed yuusuf baa laydhahaa jaraxada adigoo aad aragto waa la idilay meeshaydaa laygu imaaday hantidaydina way gubatay askarta kenya dishay militariga ay dilay dhar baana ka ganacsanaya waana la laayay annagoo dhanoo shiciba naf laga gooye hantida annadii baa ka darra oo nala gooy hadda cayr baan nahay waa waxaan saacabta ilaa shalay carruurtaan hayn dab aana u shidan oo aanan waxba u qabsanin marka dawladda kenya ana haddan shicibkeeda maadaama ana waxa noo qabat haddii kaloo aan shicibkeeda ahayna duurka aan galnay kana fasaxdo waan dhammaanaa noo noolo nooma dhammaan nafna nooma dambayso haa dhibaatada nagu taa loo arta jirkeyda waxa ku yaal marka furihii baa iga saaray dukaankayga wax kaloo ii saaray ma jirto ani iyo jiraankayga iyo suuqii oo dhanbo wuxuuti baan nahay hadda saan aniga madoolaa waxaan lahaa dukaan saa u lahaan u deganaa asagoo dambasaan umaaday waxaana iyaashay dawladda marka dawladda waxaan ka codsanaa dhibkanna gaar inay naga soo baxaan haddii nooga soo bayni inaan kuurana goosanin aan doorashada aan ka qabgelaynin ma codinay haddii nin qaxooti oo waddanka waxba kulayn muxuu ka codayn
faadmi ibrahim dhaqanaa lilahaa dawladda kenya ma inay shicibkeedii burburisaa mise waa inay wixii ku dhex jiro oo shubtee waa inay soo qabato dawlad aan shicib lahayn may dhaqnaan shicibka haddii la yidhi waan kaa xoog badanoo lugtaan kuuma jujuqini walaaloo soo dhibkeeda ma laho annaga masaakiin baa nahay dawlad anaga awood weyn awood ilaahay baa leh laakiin dawladda awood bay sheeganaysaa annaga kabtan aniga hadda sidii markii kenya calanka saaranaysaa farjir baan ahaa saddex iyo toban dood baan kabtan ku dhala oon weligay aanan soomaaliya calan aan leedahay aan arkin qof kasta ah haddii lagu dhaho maanta shuftaa tahay oo lijabiyo soomaalidii la riiqo kabta aniga oo miis baan kulaha miiskayga asagoo waxaan u imaaday dambas marka inay dawladda awood noo sheegato inay wixii ku dhex jiro dadka masaakiinta ka saartaan la raba ma oga inay ruuxii soo gaadho masaakiin ah inay jijibso tira shicibkan ku awood badanaho ay riiqdo dawladda kenya way nagu ciyaaraysaa shufta inaan noqonan ayaa noogu talagelaysaa maxaa yeelay dadkii waddanka degan hadday tiraahdo oo waddanka ku dhashay oo meel u dhaqaaqay aan jirin ay tiraahdo lugtan ku marin markuu wax yar dhacabo maxaa yeelay dawladda waxay leedahay shicibkii iyaa rabtaa inay u codo shicibkana way dhammaynaysaa inta ruuxa dhimatay hadda waa dad idil oo meel ka soo bixi lahaa aniga waxaa leeyahay cabdullaahi ibraahim xaaji anigoo meeshan ku wax bartay meeshana ku dhashay walaahi run ahaantii anagoo dukaan saddex milyan ku jirta leen ayaa boqol shilin oo qada aan ku gadana ayaa wayne run ahaantii anaga kenyaan haddaan yihin xaq ma lihin maxaa yeelay anaga noocistaan saa unahay il dheera nagula fiiriyey hantidani biliqo iyo dadkeena oo la dilo ayaa haddana noogula daray arfoon bilada car baa laydhahaa laba guri baana intii iiga gubtay soomaali weyn baana ka mid ah afartan ragaa lagu dilay baragoy wax jeesha loo bixiyey male annaga saddex nin oo ayagaba is ilaalin waayo meeshareeta qudhush qudhush ninkoo keli ku siiyey waxa annaga intaan guri iyo intanoo dabaq iyo intanoo maala looga gooyey gaaris gudaheeda miyaanan kenya ka mid ahayn dadka naga soomaalida miyaanan kenya ka mid ahayn maxaa naloo yeelay so waxaa naloo yeelay dadka wasiiradanada iyo ninka gaashaandhigga iyo kulli oo dhan amray iyaga wataan sooma wax naloo gubay so waxaad garata ma boolis shan iyo lix nin baa laga dilay waxba nooma ay dhimin joosh wey waxa anaga sida noo gala aniga laba guri baa iga gubteen ani haddaan hadda qiyaasto xoolaha iga gubteen meeshan iga galeen saddex boqol afar boqoloo kun way dhanta marka anaga dawladdan kenya ha naga soo garbaxdo weliba dadka wasiiradanada annaga iyo gaashaandhigga iyo kulli ha naga soo garbixin soomaali haddaan nahayn wax ilaahay leeyahoo kuure eh ha yaraatee oo kabaandhe intaan goyna aan dadalaq oogu siinayn xaaraanay ka tahay anig konton iyo toddoba jaambi alaahabo saddex boqol iyo konton aan ku gada iga guba laba jawaan oo sokor ba iga guba majaani waa iga gubtay oo qaribu toban kiila ah laba gurina waa iga gubtay alloni alla khasaare alla khasaare sheeginta maxayintariye alaha ku sheegade alla khasaare siddeed boqol oo kun oo alabaa iga gubateeya intiina baatigii qariibuu konton kun oo alaana baati aa ku soo galtay wiilma ii shaqeeya abanaan maanta wiilmaa qabaa wiilkii abaaraaga ka weyn allaheey allaheey allaheey deetan iyo lix sanaan jiraan alla khasaare
waa hagaag waa dadka magaalada gaarisa ayay ahaayeen oo dareenkooda ka muujinayay dhacdadii halkaas waa tahay khadka telefoonka ee magaalada gaarisa waxaa haatan ku jira xildhibaan aadan barre ducaale oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolkaas aadan kusoo dhawow barnaamijka haye dadkii idinsoo doortay waa ooyayaan dhibaata haysata maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas
magaalada gaarisa ayaan joogay qolaba dadka dumislaaya gacanta markii ay joogana waxay arkartay waa lacag yahay maalintii khamiista iyo iyo arbacadina baarlamanka ki
allow linekaasi ma fiicna magaalada gaarida hadda aan soo galay waxaana la socdaa oo aan keenay magaalada guddi guddiga baarlamaani oo waxay saaray baarlamaankii inay arrimahan Yes, wanted to confirm baarlamaanka whether I'm in 52D.
allow Hello?
waa hagaag linekaasi ma fiicna marka n waxaan isku dayayaa markan inaan idin maqashiiyo maanta gaarisa waxaa tegey ra-iisul wasaaraha kenya oo sheegay in dowladdu magdhow bixin doonto maxamed maxmed cadde ayaa weydiiyey bashkas jug soo dhacay oo nairobi jooga cidda uu ra-iisul wasaaruhu gaarisa kula kulmay
maanta waxaa magaalada gaarisa booqday ra-iisul wasaaraha waddanka kenya raila amolo odinga oo booqday dadkii bukaanka ahaay oo dhibaatada ay ka soo gaartay een qalalaaskii ka dhacay magaalada gaarisa oo dad badan dhaawac ka soo gaareen ayuu booqday isla waqtigaas wuxuu booqday een suuqii loo yaqaanay suuq mugdi oo markaa gebi ahaanba markaa dhulka la mariyo oo gubtay meeshaasuu markaa kula hadlay dadweynihii meeshaas kugu imaadeen oo meesha ka ganacsanayeen uu kula hadlay marka ra-iisul wasaaraha waxaa la socdeen mudanayaal maaragtay uu ka mid yahay een ninka ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka waddanka kenya faarax macalin iyo mudanayaal kalea la socdeen marka ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay in tallaabo la qaadi doono arrintaana markaa la baari doona dadka dhibaatada soo gaartay iyo suuqan gubtay marka laga gudbo maxay tahay waxyaabaha kale ee ee uu ra-iisul wasaaraha ku soo arkay gobolkaasi Ah, isla waqtigaas ah, ra-iisul wasaaraha wuxuu la kulmay dadka madaxda maaragtay oo ka oo ku jiraan maaragtay culumowdiin iyo dadkii kale oo maaragtay ka tirsanaayeen eh, madaxda magaalada gaarisa ayuu la kulmay oo shir maaragtay albaabyaha u xiran marka uu la galay kollaytaba aniga waxaan filaya sida horeba ay igu sheegeen madaxda maaragtay culumowdiinka ay ku jireen in maaragtay arrimo culus ay u dhiibi doonaan ra-iisul wasaaraha in arrintan maaragtay l- loo geystay magaalada gaarisa tallaabo weyn la qaado sababto ay tahay waxay ii sheegeen in maaragtay wakhti badan dadka ku nool gobolkan waqooyi bari xasuuqii dhibaato badan loo geystay tallaabana aan la qaadin laakiin arrintan in meel ay kaga soo noqon doonaan Ah, isla waqtigaas waxaa maaragtay mudan in la xusa in maaragtay aan ra-iisul wasaaraha uu sheegay dadkii xoolahooda maaragtay kaga baaba'een meesha een, eh, suuqa suuq mugdi iyo gebi ahaanba magaalada gaarisa oo laga gubay in markaa dowladda ay maaragtay magdhow siin doonto suuqaasna maaragtay la dhisi doono oo dib u habeen maaragtay lagu subin doono oo maaragtay eh, sidiis lagu soo celin doono ayuu ballan qaaday arrintaana marka baaritaan culus markaa in lagu qaadi doono ayuu isla waqtigaas sheegay ra-iisul ra-iisul wasaaraha Een, magaalada gaarisa dhibaatada gaartay ganacsatadii suuqooda qiimeyn ayay ku sameeyeen suuq mugdi oo dhan waa gubta ay leedahay lacag intee la-eg ayaa ku khasaartay
lacagta maaragtay ku khasaartay suuqa suuq mugdi maxamed wax lasoo koobi kara maaha waxaa ku yeeleen maaragtay bakhaaro waweyn a ku yeeleen maaragtay suuqaas ganacsi eh, nooc kasta ayaa ku yeeleen dad baa hoteelo ku qabeen dad baa maaragtay een, eh, khudaar maaragtay intaa soo gawaari meesha maaragtay ku haysteen dad baa maaragtay een, dhar ku gadaayeen oo dhar markaa een, kala noocnooc ku gadaayeen dad waxaa jira hataa maaragtay haween dahabka ka ganacsada ayaa jiraan wax lasoo koobi kara maaha laakiin waxaa laga codsaday dadkii markaa xoolahooda meesha maaragtay ay kaga gubteen iyo wixii la balilaqaystay in ay ayaga markaa meel ku qoraan oy qiimeeyaan oy maaragtay dowladda u gudbiyaan Ha- si kaloo markaa lagu ogaan kara ma laha hataa dadka naftooda hantidooda maaragtay meesha wixii kaga gubtay ma ogaan karaan dadka qaarkood waxaa jira lacag maaragtay kaash oo lacag maaragtay eh, eh, ay kaga gubatay waqtigan aan kula hadlayna iyo tan iyo waqtigaas dhibaatada ay bilaabatay maxamed suuqii maaragtay loo yaqaano suuq muqdi waxaa la dhulkaa la qabadsiyay gebigiisaba waa maaragtay garoomaha kubadda lagu ciyaaro buu la mid yahay
bashkas jug soo dhacay ayuu ahaa